barnaamijka dhallinyarada maanta
wacno wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha februari waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiya anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah silsiladii gobaad oo toddobaadkan wiilashii ay xarkaha soo goosteen gobad yaana lagu dagin god walwaal lagu qodin singalfaadar guun iyo doog goyso weyn oo facebook kusoo gala magac gaala leedahay ama dhaqanka geesmaray goobaystay madaxa goto baakabu wuxuu gabdhihii xumeeyo yaanan bengo lagu diray garaadkaaga lagu shubin haye malaha caashay wiilasha laftigoodu isku dhinacuma jeedaan idiris hal abuurka da'da yar oo ku sugan dalka sweden isna wuxuu leeyahay yartan goosh dhaqaaqdee gaadhiga la saaree gondhar lagu tilmaamee gallaabaad u socotaa waa gashaanti reereen anna gudub baddaayo gibileyba maan arag yurubtaa u geyso nin galbeed ka yimi yoo garabaati xidhan oo gotay oo ciroobo garku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa adba meel isugu geey
waa la cartamaya maanta dhinacii sugaantana maantan waxaan ismaaciil oo dhegaystayaasha u haynaa
codkaas eh, codkaasina wuxuu aad maqli doontaan goordhow sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida mas-uuliyiinta gobolka michigan ee ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen qof lala xidhiidhinayo toogashadii ka dhacday gobolkaas ee ay ku dhinteen ilaa toddobada qof toogashadan ayaa ka dhacday magaalada kalamazo xilli dambe oo xale ahayd shan ka mida dadka la toogtay ayaa ku sugnaa goob laga cunteeyo halka labada qof ee kalena ay joogeen goob gaadiidka lagu iibiyo
hay-ad la socota xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in guud ahaan tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxyo mataano ah oo ka dhacay magaalada ku taala bartamaha dalka syriya ee homs ay sare ugu kacday lix iyo afartan qof dhaawacna uu tobaneeye marayo hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota syriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegaysa in labada qarax ee wada socday ee ay haddan ka dhaceen xaafadda la yidhaahdo zahra badi dadka dhintayna waxa ay u muuqdaan inay yihiin dad shacaba mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ismaaciilo goor dhaweyd wiilashii waasaan sheegnay way cartamayaan oo seeftay gasha kala baxeen nimbe dhinac buu haddana u jeedaa laakiin waa la wada cartamaya sidaan arkayo de haye waxaa markii hore waxas lahayn eh, toddobaadkii hore hablo aad u hadleen haye marka wiilasha intay soo midoobaan bay laakiin iyaga waad moodaa qoloona inay tala bixinayso haye qoloona inay dhinac kale ma garanaysa ha.
arrinta kale laakiin xiisaa leh waxa weeye qaar ka mida dadka iska dhegeysta barnaamijka ayaa iyaga laftigoodu yidhi niyow mana afari isku beegbeegno oo ha- si unana looga qaybgeliyo sheekada lagama hari karee marka mid ka mid a hablaha ayaa ayaa maanta wareysanaya xagga dambe barnaamij ku jirto iyada qudheeduna Waa isku gartay.
dayeysa inkastoo laga yaabo inaanay waafaqsanayn een, eh, jidkii maansada laakiin ismaaciilow hadday sheekadu sheeko socoto ay tahay haye qofkana uusan lahayn tayadii ama maaragtay hal abuurkii hadduusan samayn karin haye siduu barnaamijka uga qaybgeli karaa haddana inuu aamusan ay dhibayso uu iska dhagaysto sheekadii waa wuu soo wacaya oo waa laga qabanaya qofkan aragtidiisaa la qabanaya aad iyo aad waa tahay ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiisaad maqlaysaan ayaa inoo hayo
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaa halkeedii ka sii socotaa silsiladdii gobaad ka hor inta aynaan barnaamijkeenna u gelin waxaan xasuusinayaa dhegaystayaasha ku xidhan ee doonaya inay fikradahooda nala wadaagaan in aad noogu soo hagaajin kartaan fikraddaada oo qoraal ama cod ah imailka laanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dot com haddii aad jeceshahay inaad kaga qayb gashid suugaan fadlan ka hor inta aanad codka soo dirin dhegayso qaybihii hore uga baxay barnaamijka isla markaana hubi in maansada aad soo dirayso ay la jaan qaadi karto godka maanso ama ay tahay jiifto qaybihii hore ee barnaamijkani haddii ay ku dhaafeen waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly dot com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyada ka xulanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka haddii aynu ku soo noqonno barnaamijkeennii toddobaadkanna wiilashii ayaa soo rogaal celiyey malaha waxay daba socdaan doodii hablaha ee toddobaadkii hore baxday aan ku bilownay safwaan cali ismaaciil oo ku magac dheer safwaan umaya oo ku nool qaaradda yurub wuxuu fariimo u kala dirayaa bakistaan iyo hargeysa wuxuuna leeyahay ragga gabayga noo furay iyo guud ahaan abwaanada salaan aada guda weyn gobonimo ku lahan tahay ismaaciil balgaadhsi ged kalena waxay tahay inamada gabyaayo gobaad wey tahriibtiyo saxarahay ku go-an tahay gotamboog dusheed iyo gariigay u socotaa ama soo gadaal noqo goofaasta sii soco hadaladan iskarab maray alleylehe garaadkay nimbe garashadii hadal waxaanu ka gol leeyahay bakistaan gunteediiyo yar kasoo gobyaayow gobaad wey tahriibtiyo guushaana iskale ma goolaaftamaysaa ma ged kalaad u jeedaa ma gabaygaaba kaalumay goblan tala adduunyoy hadalladaad ganaysaa maandhow ku raacana guntayo haddana furay yaxyow gabayadaadii maansidaadii gebigeed goofaadhiyooday gaar ahaan gad kula noqod hablaheena gebigeed bal inay gaf kugu tahay ragga gudaha joogaa keligood miyaa gaya waagdagii gad kula noqod samir baan gashanayaa golaan nooga sheegee way kula gudboontahay gaabsabaan ku leeyahay gobashada ha soo celin gobaad way kudaysoo geesigay jecleyd bay garabkiisa joogtaa waxay isaga gooshtaa baariis gunteedii iyo ladhan gooyahoodii iyo meelaha laga gayoon oo green ay ku sugan tahay waan gartay baryahan waxaa su'aalo badan la weydiinayay cabdirabi bashiir guuleed oo ku nool dalka bakistaan oo xataa loo soo jeediyey in gabayga laga xidho haatanse wuxuu leeyahay bal fursad hal la isiyo aan isku difaaco ama aan ku fasiro wixii la qoonsaday sidoo kalena wuxuu leeyahay dardaaran iga gaadhsiiya inantii gobaad yaanay odayaasha qurbaha ku raagay aanay u soo dhuumane galow baaciya iyo warmaa la isu goosto gabaan raacis mooye xaaji wey gurracanto gabayaa isdhaafo waxaa igu maqaalo ah gobaad oo talyaaniga gunta rooma gaarto afgaalaadka barto u gooshays yurubtaas dumar oo isgarabsaday gogashiina soo dhigay mid geya iyo midaan geyin weji gabax yaxyo yaal gufaacada jacaylkii caashiqii qalbiga galay la galgalo mar lagu yidhi anoo geel ma dhaqataa geesley ma maashaa gabdha igu dhaliileen garnaqsiga siciidoo gunno ay ururto isisiyey gabadhii maansadu godgoraygal diinkuna godgoraygal bay gees u dhaaftay ma gunaanad maysay gabankii siciid iyo gabdhihii heshiiyo gobaad aan hal eray dhaho gacalow siciid oo adoon gabayga iga xirin gaf ku sheegin weedhay arrin golaha maadigan gobaad oo tahriibaa soo gaartay yurub oo caashiq baan la guuxo gaaribaan ku doono gunno cayra soo helay ayutuu markay galay gabar geesi dhalayo garaadyadii ciddeedii garcadaa awowgeed madal geed shir oo weyn adigoon gabaatiga galab aanan dhigi karin gayan ragisu gowracay gunadan habboonayn geed lagama sheego gobaad kuma helay sida ka gergila fallaarto galaayuuska maqan leh goobtan isaga carar gedda kale hal baan odhan gabdhihii dhaliilo geel dhaqa yiriyow rayaan gabar walaashaya umul khayr garaad badan guulaysta weligiin kol haddaan geeyaanahay baakistaan gunteedaas gurmadka citinkaygii gobaad raadinteedii saxaraha guntiisaas gabalwaqle igu dhacay miyaan ugu gar leeyahay intaad gacal haweenoo taladii gorofayseen ood miis ku goyseen cabdi oo garwaaqso gegida hasku caateen ama geel usoo dhaqo gartu exma moogee gabdhow gacantii bidixiya iga daaya goroflagad gartana daacadnimo naqa waan kasii gudbayaa gadda kale waxaan odhan gobaadee hal lagu yidhi iga gunud fariin baan kuusoo gudbinayaa inkastood gu weyneyn oo labaatan ku galay sawdigan durbaba gabar la gariiray caashaqa gobaad yaanan lagu dagin god walwaal lagu qodin singalfaadar guun iyo doob gowso weyn oo facebook kusoo gala magac gaala leedahay ama dhaqanka geesmaray goobaystay madaxa gotoba ka buuxo gabdhihii xumeeyo yaanan bengo lagu daday garaadkaaga lagu shubin waa mici gamaar loo gabashada yaqaano inuu suruqku galiyuu kula goobayaayo intuu goorku mehersado oo goban yar kaa dhalo buugeestoo dhaqaaqiyo singalmaadar gara maran carmal iyo garoob iyo gacalay waxbaas buu kula goobayaayo naxariiska guurtee guudkaaga ha furin intaan tala ku goo oran geesmari nasiibkii anaa geenyadeyday roo guduudan kuu dhigi gaarantiina waad helin guur lagu tanaadee baakistaan usoo guur waan gartay taladiis way caddahay cabdirabbi wuxuu soo hadal qaaday odayaasha qurbaha uu armaa bilowba ka raacdaa waxaaba telefoon soo qabsaday maxamed axmed cali oo ku magac dheer abwaan cali goox oo ku nool dalka fiinland tolo muxuu ka cadhooday wuxuu leeyahay yaa odayaasha soo hadal qaaday isagoo leh anaaba xilligan miyiro raadisa wuxuuna ku goodinayaa in uu xoogaa hantiya haysto oo jeebka u buuxo islamarkaana uu diyaarad qaadanayo si uu gobaad gacanta uga soo qabsado dalka talyaaniga anigu waxaan ka mid ahay abwaanintii hore biyo culustii baan ahay marka saasaad ula soconaysaa waxaana ka mid ahay odayaasha nin oo lacagta haysta ee yurubta jooga ee gabdhaha doonaya inay guursadaan gabdhaha dalkii u hanqaltaagaya gabdhaha yaryar oo laftigayga ayba iga haysaa kii hore lala yaabay inaan gabadh yar soo iibsado anayba iga haysaa kii horeba maagaya anaanaba iga haysaa kuwaasaan ka mid ahay marka waxaan difaacayaa qolyahan odayaasheeda yurubta joogna ee xoogaaga haystay inta yar shaqaystay marka niyow cidna anigu dhaliili maayo cidna garabka saari maayo teedan ku cayuuqaya garuudkiyo nin weynow kuxushaaga taliyow dhalintiyo gurboodkow gidirkiyo haweenkow inta gola ka baantay giddigiin salaan baan idiin soo gudbinayaa isna golanka fuulkiyo gartaydaa naqsanayaa qolyihiina guri joog guri joog waxaan ugu yeedhaa qolyahan dalkii jooga allah ku nabadgeliya oo noo soo gebiyey oo nagu yiri war caadh badan ku rataa anoo hablihii mas-uuliyiinba kama noqonaysaan nimankaasaan iska celinaynaa na soo maagay qolyihiina guri joog arrintii gafuurkiyo ganacaad ka laadeen gartay waadna maagteen gacan annaga oo dhigin caydh baydin gurataan adyad nagu gariifteen godob baad u badheedheen gamaskayga aarido galka seefta kala baxo aan annaga hablaha garan gaadhayaal afdhaadheer diyaaradaha guuxaan gudhadooda saarnaa samadaanu geynaa guri ila dugsooniyo fiinlaanu gogollaa beerahaanu geynaa giriinkii cagaarkan gelin daawisiinaa caashaqbaan u gulidnaa garkeeyo halbowlaha laabtaanu gelinaa gacmahaan ku haynaa gabdhuhu nagama cawdaan maxaad nagu gelaysaan oo nagu soo gabayaysaan afartaa godkaan tegey gelbi maayo kayrkay amba waa geeyaankay imaan inanta guursado gidlidhgaanka maan rido gobaad maan u soo dego gabadhii taariibtu gudubtoo talyaaniga gogasheedu taallaa ninkii gaadhi karayay gaadhidiisi noqotaa idinkiina geniyaad baasaboorro gaadhiyo googoyi ma wadataan intaad sii guxlaysaan adna galabta baxayaa gelin horaan u tegayaa gacantaan qabsanayaa garilaha taqaan baan gees laga maraa jirin waan may raacday gabadhii goobta wacdaraa ka dhacay aad buu u mahadsan yahay abwaan cali koox dalka swiden waxaa farriin ka soo diray hal abuurka da'da yar oo lagu magacaabo idiris makiinad dooxjoog wuxuu leeyahay gobaadda maalmahan laga hadalhayay warbaahinta waan isweydiinayay markii ay talyaaniga timi ayaa gacaladaydu ii sheegtay oo igu tidhi maanad garanayn waa gobaaddii aan deriska ahayn ee aynu isnaqaanay markaasunbaa wax igu soo daxeen idriis wuxuu leeyahay gobaad haatan waan iska war haynaa wuxuuna garnaqsi ku soo gudbinayaa maansadan ninka gabayga tiriyee ibafudhay giraantee gocashada ku heesow gabadha ad maagtee guubada la saaree saxaraha la geeyee galayaxa la joojee lala dhacay garuunkee gacma weyne loo xiray galabtaan ogaadee show waa gobaad cali oo gacaladayday saaxiib gundheeroo gaamuray ahaayeen wixii aad gasheen iyo falanqayn gadaasheed waxay tiri gargaar iyo gurmad baan u baahnay iga gunud warkaygoo iga gaaci nimankoo gaarsii farriimaha anna waan guddoonsaday waxay tiri gobaad cali gardarradu ma fiicno gansashooyinkaoo idil qaaraan la gelinoo gole looga hadaloo aan la gacantuglaynoo laga gaabsadaa jira waxaan uga gol leeyahay murwo gurile baan ahay geesiga aan doortee madhadaan gashnaa iyo iga fudhay gadhayskee garbasaarta iga rogay cidi iima soo garan garbaduubid aabbiyo gujo iyo qalqaaliyo tala gacal kumay dhicin galbiskiyo cayaaruhu giniyaalo lacag iyo gaalada dhulkeediyo gotombo kumaan raban mana gadan dadnimadoo maba ihi gaddaa tiri haddii uu gu weyn yahay ama gaban yar uu yahay gogol baanu wada naal halka gobo-du ay tahay siraheenna gaadhkee fagaaraha adgeysana adigaa galkood waray gar allaynna diido misna qayb gadaal dhigay geesteeda maqan baan anna soo gunaanadi gadgadoonka laabaha rabbigaa go-aanshee goor hore guhaadshow sow tuu gabloolee gobo aan ka waayee qalbigaygu kaa guray goddalooladaadiyo sababtiina waad garan kolka aad garoob iyo hadday guudadlay tahay gambadii dhaqaaqdaba iska dabagashlayse aad gacalisoy giidaad ogeyd iyo sowmaynan kala go'in mid kaleoo garwaaqsiyo garansiinya kaa mudan aan goobta keenee guurkuba giriig iyo in la tago galbeedkiyo waddangauma siiyee garwadeenku waa calaf london gibin ku dhalatoo gabagaba u hadashaa nin ka yimi goday iyo shalay geel jir lagu xiray dameertii guuto cumar ee garaaraha lahayd ee abtigeed galoolwaday gaanays ayaa qaba afartaa gadhowshaha gudmaday lahayd iyo ma u gamay tab iyo xeel gudihiisa hoosiyo waxa gubaya uurhkee gilgilaaya ruuxduu afgarooocla taahee garnaqsiga ma giigtiray afar kalena googa ragga soo garaabee garabjoogga yeelee xaajadii gadaamnayd xogla-aan ka giishow marka hore salaan guud marka xiga gobaad cali gol jannaan ku noolahay xilo wiil gobaan ahay tixahaad ganteen baan guracooda faallayn yartan goosh dhaqaaqdee gaadhiga la saaree gondhar lagu tilmaamee gallaabaad u socotaa waa gashaanti reereed anna gudub baddaayo gibileyba maan arag yurubtaa u geyso nin galbeed ka yimi oo garabaati xiran oo gotay oo ciroobo gar- garku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa adba meel isugu geey ma gabiyaa ninkaa yidhi mayee gowso hoosiyo gurux iyo gafuur iyo gaadada ma leeyihin warshadaha gasaac iyo diyaaradaha guuxiyo rag samaysta gaadiid maxay geel ku falayaan gaaxdaan sugayniyo goray caanaheedaad gaawaha u sidataan geedaan ka maallaa habar gaaladaa tiri innagoo gadhaafiyo guluus aan samayn karin innagoo badh golongoli gaaweeto maran ay ku sugaan gallaydiyo gadaalaha lasoo noco bulsho geedi socoshada guudka u hayaantiyo dadka guuray gaajada gun inaad u aragto gobonnimo ku faantaa kulamay gudboonayn gocasaynta maansada gabagabadii aan dhaho giddigii dhulkeenniyo soomaali gebigeed gibinnada sudcaalee geyigooda diidee dalka wada giriifee gedhigo-anta joogee qaargeeriyoodeen sababtay u go-ayaan golayaasha taliyiyo guurtida aad sheegtiyo garcastiyo cuqaashiyo inta dhaqan gardaadshee guntimaha qabiiliga ku gufeeye maankee garashada daboolee ina dhigay gelgelintee gabowaray dadkeenniyo godka odayo jiifiyo nin gaboobay nin gaboobay weydii waan gartay sheekadu meel durugsan ayay gaadhay silsiladani hal abuurada oo keliya lama socdaan ee xataa dadweynaha kale ayaa jecel inay kelmadooda ku soo dhex tuurtaan bal telefoonkan soo dhacayana aan qabto si wanaagsan baan kuu maqlaa bal horta magacii ii dhammaystir aniga dee magacayga waa faad maqaayo waa faadiyo ibraahim ismaaciil oo ku nool magaalada hargeysa bal faaduma iiga waran waxaad la socotay beryahan oo aad dhegtow raariicinaysay sheekadii gobaad oo aad laftaadu aad tidhi dee maan ka qayb galoba warka waadan saynba waaye say ii soo jiidatidaada cajiible haye waxaan ku leeyahay sheekadii gobaad haye inantii horta gobaad haye waxa halkaa iiga baxday horta inay oday oday dalkii uga carartay haye oday iyo inanna kii ilaahay kaa hor bixiyo alabkaaga uu ku daro ayaa horta ii la iimaansada haddaanu doorkeedu odayga la jirin oo ay inanka doonaysay dee markii iminka ay tahriibtay waddankii ka carartay gashay ay dhulkii ka go'satay maxaa keenay inanka inay ka cabatay tirada xeradii tahriibka waxba igumaad soo dirin En, haddaan su-aal ku weydiiyo faadumoy haa waxaa jira inantii iminka talyaanigay joogtaa dood cusub baa bilaabanto odayaashii iyo dhallinyaradii baa isku haysta adigu ma odayaashaad la haysaa mise dhallinyarada u- mxa- oday iyo horta inan waa kolba kii ilaahay kugu beego oo waa anigii idhi waa dookaa dadka xukuma oo iminkaba waxaa jira hable iyada inantaa dee godaad laaleed oo odayaashii deetan jiri ay qabaan midda kale annagu haddaan dumar nahay waxaanu nidhahnaa odaygu markuu inanta guursado naa ninkii kaa weyn baa ku dhiqi karaa joogna ayaa reerkaaga hayso laakiin annaga xabadda iyada saacaddu ka yar socotay oday hadduu nin dhallinyarihii guursado waxaa la yidhahdaa wa ninkaa waana lagu diraa halkaa cadaalad daraa baanu ka tirsanaynaa laakiin inan ku diray hayda kusadiri maayo anu dookeedaan raacsanahay halka uu dookeedu ku go'o faadumo anigu haddaan faadumo ahay inanta golaad horta waan ka weynahay inanu caqli celiyo anigu suugaan ma ku darsan karaa ismaaciilo oo miyaad gabaydaaba faadumoy miyaad gabaydaa mise iminkay kugu dhalatay inaad bal iskaga dhex darsatid uun waxa yacni marka sheekadaa dhegaystay buu dareenkayga cirkaa maray oo sidii aan uga jawaabi lahaa baan falankeeda qabtay inaan u caqli celiyo inantan la yidhaahdo gobaad waxaan idhi gobaaday warigaho waan kaagu weynahay waxaan ahay gambooley geediga adduunyada waxa laga waraystaa qofka soo gaboobee guyaal soo jiraaye aniguna gobaadey kolkii aan war kaa helay dumarnima iqaado deexday oo haweennimo waa anigii garwaaqsaday warkii adiga kaa yimi haddana waaban qoosabay
guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaa inaga eg barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka ood kala socoteen barnaamijka dhallinyarada maanta oo maanta oo kale toddobaad walba baxa tan iyo intaynu toddobaadka soo socda kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
ismaaciilo gobaad war baaba u yaallay dhinac wal- dhinac walba laga soo karbaashaya wiilashu way soo karbaashayaan odayadii waxay leeyihin annagaa gacanta qabsanayna cariyaa nagu qabsan karaa E, dee e, inanta faaduman waxay isku daydayba inkastoo dee laga yaabo khaafiyaddii inaanay en, erayo badan ay ka maqan iyadu yihiin tala bixinin bay ahayd tala bixin bay ahayd oo xitaa waata tidhi dee dareenkii meesha ka socday waa iscelin waayey way iscelin waayeen marka dhegeystayaasha iyo faadumo iyo dhegeystayaasha kale waxaa laga yaaba marar kala duwan inaynu dib ugu noqono oo ra'yigooda bal ay ka soo dhiibtaan iyo waxa ay la tahay aad iyo aad waxaa tahay qeybaha kale ay la socon doonaan haddii alla idmo barnaamijkan dhallinyarada maanta iyo sidoo kale barnaamijka caweyska washington ee habeenka sabtida baxa jamaal axmed cismaan iyo xubinta cayaaraha markana kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku horraynay dalka ingiriiska waxaa laga ciyaaray kulmo ka tirsan eve kaabka dalka ingiriiska kooxda arsenal oo geedadeeda emirates stadium ku martigalisay naadiga hull city ayaa ku kala dhammaystay sagaashankii daqiiqe loogu talagalay eber iyo eber readingna waxay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga west bromwich albion leedis oo u socdaashay watford city waxay kala kulantay guuldaro gool iyo waxba ah dhinacayo dalka talyaaniga waxaa maanta la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalka talyaaniga naadiga atlana ayaa gagadeeda ku martigelin doonta naadiga fiorentina genoa ayaa waxay la ciyaari doonta udinese imboli ayaa u socdaali doonta naadiga saswolo trino iyo carbia ayaa wada dheeli doona fersinin waxay la ciyaari doonta lazio balermo ayaa u socdaali doonta roma beri waxaa la dheeli doonaa kulan xiiso badan oo ss napoli iyo ac milan ay wada ciyaari doonaan haddii napoli ay badiso waxa ay la wareegi doontaa horyaalka in ay koowaad noqoto oo hadda yuventus horyaalka hogaaminaysa oo iska leh konton iyo sideed dhibcood waxaa kusoo xigta napoli oo shan iyo labaatan kulan ay ciyaartay waxay leedahay lix iyo konton dhibcood fiorentina sagaal iyo afartan dhibcood ayay leedahay shan iyo labaatan kulan ay ciyaartay romana toddobiyo afartan dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal dhinaca dalka talyaaniga waxaa qaybta hoose ku jira naadiga versonin oo labaiyo labaatan dhibcood iska leh carbi ayaa iska leh sagaal iyo toban dhibcood hellas veronan waxay leedahay lix iyo toban dhibcood dhinaca iyo waddanka sbain naadiga barcelona ayaa sii dheeraysatay hoggaanka horyaalka dalka sbain kadib markii ay u martisay naadigan las balmas islamarkaasina ay kaga adkaatay laba gooli gool oo naadiga barcelona ay awoodda ku raacday daqiiqadii lixaad markii ay marayso ayaa luis suares goolkii koowaad naadiga barcelona u dhaliyey waxaase barbariyey afar daqiiqo kadib ciyaartooyga william jos hase yeeshee soddon iyo sagaal daqiiqo intaan kaambiyada la aadin ayaa naima goolka guusha naadiga barcelona u dhaliyey ciyaartaasna waxay ku dhammaatay laba gooli gool maanta waxaa la dheeli doona kulmo ka tirsan horyaalka naadiga rio vayacano ayaa la dheeli doonta naadiga seville real madrid ayaa u socdaali doonta naadiga malaga atletico bilbao ayaa martigelin doonta real sociedad halka granada iyo valencian ay wada dheeli doonaan atletico madrid ee gegadeeda fiisanta galdoron kula ciyaari doonta naadiga valereal barcelona ayaa hogaanka horyaalka dalka sbain haysa oo shan iyo labaatan kulan u ciyaartay waxay leedahay saddex iyo lixdan dhibcood atletico madridna waxay leedahay afar iyo konton dhibcood oo afar iyo labaatan kulan u ciyaartay real madrid oo afar iyo labaatan kulan u ciyaartay waxay leedahay saddex iyo konton dhibcood valereal waxay iska leedahay siddeed iyo afartan dhibcood dhinaca hoose waxaa ku jira naadiga las balmas oo guuldaro kala kulantay shalay naadiga barcelona levente ayaa sidoo kale hoos ku jirta granada ayaa labaatan dhibcood iska leh oo iyana qaybta ugu hooseysa fadhida dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaa haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubinta ciyaaraha ee nala socodsiinayay En, caashay gebagabadii baynu kusii dhownahay En, anigu de haddii aan isiraado soo qabo en, eh, hees maanta ha waxaan soo qaban lahaa
ilanay la'aanta lay baxnaanin kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay Ah, bini aadam baad tahay
bashar kula midaa tahay haye nafku baahambaane shay miro dacar ismaaciilow adiga iyo shay miro dacar dacarba jawaabtiina waa la hayaa ma jawaab jawaab baa laydin hayaa hee
barigii naftaydo bahi waxaan ku soo maray daroolihii bari lagu dhigay madigoobka awga biimaa jacaylba barya dabada joogo aniguba bil iyo laba isinkii ilaaba baxsaanow daarada ma ogtahay barkanaye bini aadan baanahay bashar ilamidaa tahay bini aadan baanahay bashar ilamidaa tahay ogaan marmi baane adnahaygu baynihin
de caashay layskuma ogeyn alaabta meelaha lagu qarsanayo Had- hadda waad garatay soo maa waa qof- waa kuma qofka talo waa fartu waa kaltuunbacdo oo le u jawaabaysaa shay miro dacar oo le bini aadan baan ahay bashar bashar ila mid baa tahay Haye.
marka cabashadiisii bay leedahay waxba kuma jabnee intaad sheegtaba waa waa- waa- waa isu dhiganaa marka heesu haddii sida laysaga wada jawaabayo wax badan may xumaadeen aad iyo aad aad iyo aad waa laga garbaxay shay miro dacar intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta codka kaltuunbacdo ayaan dhammaantiin idinkaga tegayna
baardhigii naftaydo aniguba baradli boqolyowgaan qabo laqoqolay haadimada qurca iyo hargaysiyo uhadliyo wajaaliyo saylac baa la heediyo jigjiga iyo bowrama barbartana dhiiga iyo birta waan ka fiicnahay wurtana dadbaanahay beentana uma dhalan ilayskii badahiyo walaalooma yeedhiyo shiki badanka jife aniguba basbaanahay bini aadan baanahay bashar ilamida tahay bini aadan baanahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.